أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon wasiirka arrimaha dibadda dowladda shiinaha ayaa lagu wadaa inuu booqdo dalal ay soomaaliya ku jirto ugu yaraan ruux ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ka degay magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya wafdi ka socda wilaayada islaamiga baay ayaa kulamada qaatay bulshada ku dhaqan degmada oofurow iyagoona howlo adeegyo ah u fuliyayo bulshada ku nool degmadaasi maleeshiyad murtadiinta ka tirsan ayaa si bareer ah dad shacab ah ugu rasaasiyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya qarax lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa bogaadiyey howlgalkii lagu dilay mujrimkii ka dambeeyey xasuuqii loo geystay bulshada ku dhaqan degmada jamaame عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka dowrnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan wasiirka arrimaha dibadda dowladda shiinaha ayaa lagu wadaa inuu booqdo dal ay soomaaliya ku jirto haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiinaha wang yi ayaa lagu wadaa inuu booqasho rasmi ah ku tago dalalka soomaaliya itoobiya tanzaniya iyo lesotho laga bilaabo toddobada janaayo ilaa labayo tobanka janaayo sida arbacada maanta ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha booqashadan ayaa timid kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay dalalkaasi waxaana la filaya inay diiradda saarto xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee shiinaha iyo afrika wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegtay in afrika ay tahay jihada koowaad ee safarada wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha muddo soddon iyo lix sano oo xiriir ah taasoo muujinaysa mudnaanta gaarka ah ee beijin ay siiso qaaradda afrika wang yi oo sidoo kale ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee guddiga dhexe ee xisbiga shuuciga ee shiinaha ayaa inta uu booqashada ku jiro ka qaybgeli doonaa xafladda furitaanka sanadka xiriirka shiinaha iyo afrika taas oo lagu qaban doono xarunta midooda afrika ee adis ababa booqashadan wang yi ayaa imaaneysa xilli aad u xasaasi ah oo gobolka geeska afrika iyo bariga afrika ay wajahayaan isbedelo siyaasadeed khilaafaad amni iyo loolan quwado caalami ah gobolka ayaa noqday mid ay ku hardamaan danaha quwadaha waaweyn oo ay ku jiraan shiinaha maraykanka hindiya iyo midooda yurub kuwaas oo mid waliba doonaya inuu saameyn istaraatiiji ah ka helo marinada ganacsiga dekadaha iyo kheyraadka rabbaaniga ah
aad baad u mahadsantahay caliyare ugu yaraan boqol iyo labaatan ruux ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka itoobiya wararka ka imaanaya dhulka ku hoos jira gumaysiga itoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan soddon iyo shan ruux ay ku geeriyoodeen halka siddeetan iyo shan kalena ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay gobolka muslimiinta cafarta ee xabashada itoobiya ay xooga ku haysato shilkan khasaaraha culus geystay oo waa berigii shalay ka dhacay magaalo lagu magacaabo samaara ayaa yimid markii uu rogmaday gaari xamuul ah oo siday badeecdo kala duwan iyo dhalinyaro fara badan oo rakaab ahayd sida ay xoguhu tibaaxayaan waxaa laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay kasii kororto intaasi waxaana dhaawacyada la sheegay inay u badan yihiin garaab loo daadgureeyey isbitaal ku yaala magaalada dubti oo ka tirsan gobolka cafarta sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay baaxadda khasaaraha shilka iyo burburka xoogan oo soo gaaray gaariga xamuulka ee rogmaday kadib markii xakamaha uu goostay dhacdadan ayaa ku soo aadaysaa xilli shiraalka baabuurta ay muddooyinkan dambe si weyn ugu soo bateen itoobiya iyo guud ahaan deegaanada muslimiinta ee xoogga ay ku haysato xabashida wasiirka arrimaha dibadda maamulka sahayanada yuhuudda ayaa ka degay magaalada hargeysa ee xarunta waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan yeegaya wafdigan uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda gaalka lagu magacaabo gideon saar ayaa shalay ka dhigtay magaalada hargeysa xilli si weyn loo ilaalinaya amniga wafdiga yuhuudda xubnaha yuhuudda ayaa toos uga soo duulay caasimadda yuhuudda ee talaabiba iyagoo ay gelbinayeen diyaarado militari oo yuhuuddu ay leeyihiin kuwaasoo ilaalinaya amniga xubnaha yuhuudda ah ee wafdigan kuwaasoo lagu arkaya hawada magaalada hargeysa iyagoo dul hayhaabaya wafdiga yuhuudda ayaa kulan la qaatay madaxa maamulka riddada ah ee somalilan murtada cabdiraxmaan ciro iyagoona u sheegay inay ku faraxsan yihiin inay aqoonsadaan somalilan islamarkaana ay fulin doonaan qodobada ku xusan aqoonsiga somalilan wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda uu martiqaad u soo diray murtad ciro taasoo ah in booqasho ku yimaado caasimadda yuhuudda ee talaabiba shir jaraa'id oo ay si wadajir ah u wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda iyo murtad ciro ayaa ka dhacay madaxtooyada maamulka riddada ah ee somalilan ee magaalada hargeyso ugu horeyntii shirkaasi jaraa'id waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda wuxuuna yidhi
somalilan waa dowlad ay u dhammaystiran yihiin tiirarka dowladnimada taasoo ku dhisan kuna dhaqanta qawaaniinta caalamiga ah waana dowlad dimuquraadi ah oo madax bannaan muddo ku dhow soddon iyo shan sano waxay sameeyeen doorashooyin dimuquraadi ah dhammaadkii bishii nofembar sannadkii labada kun afar iyo labaatankii iyagoo si nabadgelyo ah xukunka ku kala wareegay somalilan waa mid garab u ah reer galbeedka saaxiibna la ah israa'il mudane madaxweyne waxaa sharaf u ah israa'il inay noqotay dowladdii ugu horreysay oo ka tirsan qaramada midoobay oo aqoonsatay in somalilan ay tahay dowlad madax bannaan sidoo kale waxaa shirkaasi jaraa'id ka hadlay murta cabdiraxmaan ciro oo sheegay in somalilan ay mar dhow safaarad ka furan doonto caasimadda yuhuudda ee talaabiba
aad baan kugu mahadcelinayaa mudane waxaan ku dhawaaqayaa inaan aqbalay booqashada iyo martiqaadka uu inoo sameeyey ra-iisul wasaaraha israa'il faahfaahinta booqashadaasina waxaa lagu soo gudbin doonaa duruq diblomaasi ah waxaana i farxad gelinayaa inaan dhaho anigoo ku faraxsan oo aanan ka leexleexanaynin inaan safaarad ka furan doono israa'il booqashada wafdiga yuhuudda ayaa ku soo aadaysa xilli weli ay taagan tahay saameynta ka dhalatay aqoonsiga yuhuudda ay aqoonsadeen maamulka riddada ah ee somalilan waxaana imaanshaha wafdiga yuhuudda ay dharbaaxasho xoogan ku tahay kooxda riddada soomaaliya oo sheegan jirtay inay maamulaan hawada soomaaliya oo aysan soo geli karin cid aanan iyaga fasax ka haysan mahadsanid marwaan wafdi ka socda wilaayada islaamiga baay ayaa kulamo la qaatay bulshada ku dhaqan degmada oofuro iyagoona howlo adeegyo ah u fuliyey bulshada ku nool degmadaasi faahfaahinta warkani waxaa haya walaalka bashiir muxidiin abu ayman xilli muddooyinkii lasoo dhaafay wafdi ka socday wilaayada islaamiga ah ee baay uu deegaanada wilaayadaasi ka waday kulamo kormeer iyo sidoo kale ukurgelidda iyo ka warqabka xaaladda guud ee wilaayada waxa uu markan cagta soo marinayaa dhulal kala duwan waxaana mas-uuliyiinta wafdigan ay gaareen degmada ufurow oo ka mid ah degmooyinka wilaayada baay ee sannadihii u dambeeyey laga dareemayey horumarada kala duwan guddiga kormeerka ee qaybta wafdigan ayaa isxogoraysi la sameeyey maamulka magaalada odayaasha dhaqanka culimmada macallimiinta iyo si guud waxgaradka deegaanka sidoo kale waxay kulamo la qaateen mas-uuliyiinta maraakiista iyo goobaha waxbarasho ee hoostaga makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee ufurow haddaba idaacadda islaamiga andalus ayaa la hadashay mas-uuliyiinta iyo waxgaradka degmada ufurow waxaana ka mid ah ugaas cabdulaahi isaaq ugaaska beesha luwaay ee degmada ufurow isagoo ka warbixiyey kulanka uu isagu qaybta ka ahaa aan oo magaagay la'araw cabdulaahi isaaq yaar ugaaska beello ufurow degmada ufurowna aha weliba niilakulumeyhi lama lejna oo gobolka laha ku diri walaayadeen gobolka hadirta iyo lakulumni lamadaas lejin weliba kuma tahaytay lejno oo xog aruuriis ah oo walayba macnaha barnaamijya wadanku jaru nuwarsadaayeen iyo lajno oo daawinga duuyahaayeen lamada lajnaba la kulugni insha allaahu lajnada koowaad oo xogto aruuriyaasi waliba kala kulugnay shiro kala kulugnay oo shirkaas oo bulsho badan marku koyti waliba kuma tahayay ugaasiyada degmada walla kulumi ganacsatada degmada walla kulumi qaybta waxbarashada walla kulumi macalimiinta dugsiyaasha walla kulumi lajinaas qeyb badan kula kulmi qeybogaasna warbixinadii oo laku qaaday weliba an badanaayeena sida abaaro iyo biilaanta iyo cudurada jaran arrintaas dhan warbixintii walnoo la godoomi insha allahu warbixintaas tiimir dhali ilaahay ha ku weelayallana koley biyoon waliba kala tiirsadaayana lajnada meelba laha ku diri warbixintaas meelayoha laha ku diri haddii seetu walilana warbixintaas haddii ninkooytu haddii oo odayaashii degmada u furow anna walaayada islaamka waliba ku codsadaane warbixintaas in jawaab laha kubiyi oo sidanka dhaqsi badan haddii biyi nagato haddii oo raashin nagato haddii daaweyn nagatoba warbixintaas oo lajnada siinsheenasu waliba ku codsadaane umaradaanu intiiha ku jawaabamaya ku codsadaana dhanka kale mashaariicdii ay bulshada ka faa'iidaysteen inta wafdiga ka socday wilaayada islaamiga ee baay uu ku sugnaa uu furow kaas oo ay fulinayeen dhammaan dhakhaatiirta iyo holwadeennada waxaa ka mid ahaa daawo qaybin ay si weynna uga faa'iidaysteen yar iyo weyn dadweynaha ku dhaqan magaalada waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan magaalada ufurow ee ka faa'iidaystay deeqdaasi dawada anoo ka noolo magacayna hasnoob jireeriyaare degmada furowna arday ka noolo waygeeka faraxsannaaha daawada ninshaantii harakadta shabaab almujaahidiin dhinaca arday ee maktabka caafimaadka daawada ninshaani eed iyadanka faraxsanna degmadani geegsafaydeelinka qaadaday ma ilaahay ku rajaana inay harakada ilaahay garabshee galow mujaahidiinta ilaahay garabshoo kor arday galow galantiyoontiisa rayta ilaahay ku weelo gaaladana ilaahay jibi meel kastoo roogan gaala meel kastoo eda roogdu oo mujaahidiinta horsurintina way ilaahay warsadaana inay ilaahay galantiya mujaahidiintiisa rayta ku weelo gaaladana habadii بيئة الكوال إلهي دبال كردو إلهي داون قنقون أم مسلمين تنقبل إلهي يقال ذنك الزلايو إن مرتدين تأسجروا ما يكفرها السنتاد أرديك أن تقول لي daawadan ninshaanays eed iyada faraha eed anka un farahasanna iyada mahal isaaga laree maybaa ka noqoraa gobolka bahay gaar ahaan degmada ofarow walaalaha muslimiinta geeka maybaa ninshaanana daawo eed nin anfacdi aan maybaa kumid ahaa dadka daawadaasay maarana gaadaya kumid ahaa bukaanada la baaray daawilisiya kumid ahaa insha allahu ilaahay daawahan inka dara walaalaha muslimiinta maybaa maarana aan rajayanaa guul ilaahay codowi hajibii muslimiinta dhibaatooyin fara badan haysadaan gaali hagaduuli meel kasta ku koyti gaaladaas allaha jibi walaalaha daawada nasiyamayba anmaha nagaane waaligeen daawooyinkan ninshay eeda aan ka faa'iidaysin wili mayba fadaan anin nisiin linin laba raabo oo ma aran ninsa farabadiyo maadaama baahay daawo eed injartu magaacay meela rays koray aadan ali mayma roogay degmada ufurow mujaahidiinta inay daawo ninsheena daawo baasla'aan ninsheena mayba caafimaadka iyo waraxisiinka iyo jirooyinka iyo anina noo boogdi anina noo daaway yakin sheegee haddii ilaahay aro ahaa dadweyn dadyar cayaalka ilmaha wala kulli daawo qaadane alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ilaahay muslimiinta guulaasay gaalada allaha jibiy allahu akbar
mashruucan ayaa ku biiraya howlo isugu jira kormeerka iyo horumarada ka jira wilaayada islaamiga ee baay sida la socodka xaaladda bulsho iyo sida uu yahay wacyiga bulsho iyo deegaanka waxaana dad badan oo ka faa'idaystay mashaariicdan ay idaacadda islaamiga andalus u xaqiijiyeen inay si aad ugu riyaaqeen deeqaha iyo daawooyinka lala soo gaaray iyadoo xilli adag oo kuleelo iyo roobla'aan ay ka jirto inta badan deegaanada wilaayaadka islaamiga oo wilaayada baay ee qayb ka tahay mahadsanida wayman maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa si bareera dad shacab ah ugu rasaasiyey magaalada caasimadda ee muqdisho sida uu ku warramayo xasaam carafaad wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ay laayeen dad shacab oo ka hor yimid dhulboobka ka socda gobolka banaadir ugu yaraan laba iyo toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday rasaas culus oo maleeshiyaadka ridada ee difaaca dhulboobka loo soo hubeeyey ay ku fireen shacabka degmada daniile oo ka godooday burburinta guryahooda lagu hayo is-horstaag ayay ku sameeyeen cagafta guurguurta u adeegsada barakicinta shacabka taasoo tillaabadii shalay howlgal burburina ah ka bilowday xaafadda warlaliska ee degmada daniile dadka xaafadda warbaahinta caalamiga la hadlay ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtad xasan sheekh maxamuud ay dileen ugu yaraan saddex qof oo shacab ah halka qaar dhimashada ay gaarsiinayaan afar qof ilaa shan qof iyo dhaawaca dadka shacabka oo ku dhow toban qof muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dadweynaha banaanbaxyo ka dhan ah burburinta iyo xasuuqa ka sameeyey goobtooda waxayna sidoo kale dadka rayidka daadgureeyeen shacabka dhimashada iyo dhaawaca ku noqday rasaasta sida bereerka ay u rideeyeen maleeshiyaadka kooxda ridada maleeshiyaadkanu aad u fara badan ayaa dadka shacabka ee xaafadda warlaliska ku amray in soddon daqiiqo gudahooda kaga guuraan guryahooda taasoo fajaca ku noqotay dadka rayidka waa kuwan qaar ka mid ah dadka shacabka la dhibaateeyey ee laiskugu dara duulaanka iyo dhulboobka saaka soddon tigniga iyo ka badan afar dubarjaal xaabaddaa laga soo dhigay qoynayiga naagii xabad saaka dhan xabadaa nugu leeday bashiikaa nugu lidaaye cadowmaa nahay marka bashiika nugu lidaa nala xabadaynayo annaga cadowmaa nahay bannaanbaxa waxa keena saaka duulaa nagula soo qaada waayo mana joogsa doono toban qofood oo dhaawaca shan dhimashaa maraynaa mana istaagi doono haddii allah bee nagala dhiga xataa hadda maanta soo u bilowda ilaa gabar nagara naganoosha ama saqiir waa waraynaa annaga bannaanbaxa ma joojinayno dowlad ma aragno xasuuq waxaan aragnaa waxaa la soo weeraranaa meel guryahooda iska joogo bashiike saaka dhan saban iyo bashiikaana la kontagnaa toban qofa isbitaaladay jirtaa haddaan ratiin caddeemaha isbitaalada tegaysin dhaawaca dhiigbaxayna waa arkayseen xataa dhaawac ilaala ku qaadanaa ilmiya dhaawaci sida xabad laga daba dhigaa ayagoo dhaawaci qaadaa in laga dhiga dhaawaciya lagu istaagayaa heerkaasaan maraynaa annaga maanta laga bilaabo falastiinaan nahay toddoba toddoba waa dhaawac afarna waa dhimasho arrin waxaa geysata dowladda wakhtigeedu sii dhamaaha ee xasan sheekh maxamuud dadaas waxay ahaayeen ciidamada tima dheer ninka la yidhaaho wato dadka annagoo xabadda joojiya dhahno dhagaxa joojiyo wulaaya dadka waa ninka haysta ciidamada yugaana lagu soo tababaray oo ninka haysta waaye nin la yidhaha mooshidaa la socday ninka kalaa xabadda bilaabay aniga wuxuu wirfidnoolaata ugu yidhi ana odaya maafidnoolaa ciidanka qaad dhagax iyo xabad leysagama jawaabe wuxuu yidhi waa laynaynaa dadka waxaa marka idiin sheegay arrinka arrin qoda dheer waaye murtad guurguurte ayaa si weyn ugu mashquulsan dhulboobka uu ka wada muqdisho waxayna dhacdadani ku soo aadaysaa iyadoona kala qaybin xoogan ay ka socoto dalka islamarkaana wafdi yahuuda ay soo gaareen magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya waad mahadsantahay cazaam qarax lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya qarax mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen oo gudaha magaalada beledweyne ayaa lala eegtay gurigu magaaladaasi ka degan yahay askarkaal murtad ah oo lagu magacaabo ibraahim deefow waxaa jira khasaare gaarey maleeshiyaad ku sugnaa gurigaasi odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa bogaadiyey howlgalkii lagu dilay mujrimkii ka dambeeyey xasuuqii loo geystay bulshada degmada jamaame tafaasiisha warkan waxaa hayo walaalka cabdiwahaab maxmed bukhaari waxgaradkan ayaa si diiran u soo dhoweeyey qisaastii mujaahidiinta ay ka fuliyeen korneyl ibraahim farey oo ahaa taliyihii ciidanka isugu yeeraa danab isbishal oo ah unug ka tirsan maleeshiyaadka uu maraykanku tababaray ee danab kaas oo maalinnimadii axaddii ku baxay qarax ay mujaahidiinta kula beegsadeen duleedka magaalada kismaayo isagoo dad muslimiinah ku soo laayay deegaanka hargeysiyarey ee wilaayada jubbada dhexe ninkan ayaa horey mas-uul uga ahaa xasuuqii maleeshiyaadkiisa ay ka geysteen degmada jamaame dabayaaqadii bishii jamaadul awal eena dhaaftay xilligaas oo ay madaafiic u qaybiyeen magaalada ay ku nafwaayeen ku dhowaad shan iyo toban ruux oo isugu jira dumar carruur iyo dad waayeela ah salaadiinta kale ah suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan axmed nuur matanow suldaanka beesha biyamaal iyo suldaan maslax cali maxmed oo ah suldaanka guud ee beesha harti ayaa si wada jir ah u bogaadiyey dilka korneyl ibraahim farey waa suldaan macalin maxamed cabdiduuba ahna odayaasha ku dhaqanka shareecada jubba sufla afhayeenkooda walaalo horta ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iska leh ninkan la yidhaahdo marka la yidhaahdo ibraahim ferey oo halkaa ku baktiyey walaalaha mujaahidiintu waxay sheegeen horta ninka waa nin mujrim ah ummadda muslimiintana xasuuqay khaasatanna dadka jamaame ilaa iyo hargeysa ninka intaa ayuu socday ilaahay subxana wa tacaalana wuu noo sheegay ama nabiga calayhi salatu slam wuxuu leeyahay daalimka waa loo kaadiya maalintii macnaha allah subxana wa tacala uu qabtana ma fakanayo ibraahim ferey marka walaalaha bayaanka ay soo saareen waxaan leenahay jazaahu allahu khayr aljaza wa axsana allahu ilaykum ilahay idinka ajar siiyo waxaad muujiseen bala'an xasanan awalan anigoo ah suldaan axmed nuur mutaanow suldaanka reer biimaal waxaa maanta koleyba halkan oo amarti uga ahay idaacadda andalus aan maanta bogaadinayaa si guud muslimiinta ku nool jubbooyinka oo khaasatan dhacdadii dhacday ee mar dhoweyd ee ku dhacday mujrimkii ibraahim ferey ahay dhacdooyinkii uu ka geystay sidaad ogtihiin degmada jamaame oo maanta haddii waa la fiirinaa la dhaho jariimo weyn oo aad u weyn ahayd dhacdadaasoo u geystay dad masaakiina uusan ku beegsanin dad shabaabah askar uusan ku beegsanin oo uu ku beegsaday dad guryahooda jiifa waa dhowahay idaacadda andalus waa ku dhowahay magacaygu waa suldaan maslax cali maxamed waa suldaanka guud beesha harti waxaan rabnaa inaan bogaadino mujrimkii ibraahim ferey ahaa gacanta mujaahidiinta ilaahi subxaana wa tacaala ku halaagay isagoo muslimiinta dhibkooda inuu dhibaatey muslimiinta dhibaateeyo kana soo duulay magaalada kismaayo muslimiinta dhibkooda u socday habeen iyo maalin magaalada jamaama ay soo weerareen ilmo naago rag waayeela ah allah subxaanau watacaala shahaadadooda ha ka aqbalo mujaahidiintana walaalahooda markii ay dhibaatada gaartay way u kaceen wayna argudeen mujrimkii weynaa ibraahim farey maxaan ku idhahdaa danab meelaha geynaya habeen walba meel u waday ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku hasuuqay ayaga mujaahidiinta gacnahooda marka waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala ayaa dilay shartiisa ilaahi subxaana watacaala ayaa muslimiinta ka qabtay walaalahana waan macnaha waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala ajirha idinka siiyo maleeshiyaadka murtadiinta danab ee maraykanku uu tababaray ayaa mararka qaar iyaga oo taageero ka helaya diyaaradaha maraykanka waxa ay duulaan ashahaadala darnimo kusoo qaadaan deegaanada shareecada islaamka lagu maamulo balse waxa ay dib ugu laabtaan saldhigyadooda iyagoo wata bakhti iyo dhaawac tirabeel ah gaadiidka laga gubayna uga carara goobaha lagu beegsaday mahadsanid bukhaari walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa nigiintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu